xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay in ay xafiisyadooda ka shaqeeyaan dad badan oo aan wax shaqo ah u qaban kana badan tiro ahaan inta xafiisyada loogu talagalay kuwaasoo xitaa haddii howl loo diri lahaa uusan boos uga bannaanin xafiisyada saasoo ay tahayna ku magacaaban shaqaale dowladeed waxa uu si cad u sheegay in heerka ay gaareen nidaam darada iyo isku dhexyaaca uu wasiir weliba marka uu shaqada imaanaya ay la socdaan dad uu isagu wato kuwaasoo xafiisyadii ka saaraya shaqaalihii horay u joogay shaqaalahan isdul hoganay because markaan nimid xafiiska waa imise dadka joogaa waxaa lagu leeyahay waa waa afar boqol hay haddaad aragto yaa shaqada ku jira waxaa laga yaabaa inayna boqol ka badnayn oo wasaaradda meeqaha joogta shaqaalaha saddex boqol iyo konton baa joogta maxaa xafiiska u shaqa hadday imaadaanba gebigooduba xataa wasaaraddu hadday si kasta haday la isugu dayo xafiis looma hayo xataa meelay istaagaan male hadii la istaaga xataa shaqaalaha ku qoran meesha dhinacasaasay ka ahaayeen dhinaca kale waxaa intaasi sii dheer in uu wareer ka qaaday isqabqabsiga ka dhasha tallaabada uu qaaday wasiirka shaqada ku cusub ee shaqaalihii meesha horay ugu shaqaynayay ka saaraya waxaa intaa kasii daran wasiirku uu imanayaa markuu imaado waxaa daba waxaa la imanayaa jawaano dada isagoo dhabarka ku wata jawaano dada isagoo dhabarka ku wata ayuu imanayaa shaqaalihii sii fadhiyey ee sii joogay oo meesha sii fadhiyeyna boorsooyinkoodana xiranayaanba waaba sii socdaan waa sii socda waa kasii dareerayaan ayaduna culays bay noqotay intaa waxaa sii dheeraa dee shaqaalahan dareeraya qof wax ku imaanaya xil dhibaano yaacaya iyo odayaal yaacaya oo inta yaacaya shan baa meesha noogu jirto waa la dareeriyey shan kala la keenay shan kala inta la tuuray boqol yani wareer waxaan maa wax ka qabanno waxaan ogaanay marka in aysan fayl sahlan ahayn hadalladan uu jeediyey xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyey baraha bulshada si aad ah u qabsatay isku dhexyaaca iyo jahwareerka ku dhacay mas-uuliyiinta dowladda federaalka kuwaasi oo marba marka ka dambeeya quuska muujinaya jiritaanka dowladda federaalka